webiga shabeelle ayaa si aada ugu fatahay degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo halkaasi ay ka dhasheen khasaare isugu jira naf iyo maal waxaa sidoo kale oo hakad ku yimid socodkii xaafadaha degmada afgooye iyo tuulooyinka ku xeeran halkaas oo la sheegayo in biyo ay buux dhaafiyeen haddaba si aan khasaaraha uu geystay fatahadani wax uga ogaano ayuu wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi qoyste waraysi la yeeshay xildhibaan maxamed cumar dalaxa oo deegaan doorashadiisu ay tahay degmada afgooye xasan kaafi adiga iyo v o a marka hore waa mahadsantihiin waana salaamayaa inta soomaalida eena dhegaysanaysa meel kastoo ay joogto runtii afgooye iyo nawaaxigeeda ama tuulooyinka iyaga hoos yimaada waxaa si ma aragtay mucjisaha ugu fatahmay webiga shabeelle iyadoo markii ugu horraysana aanan ahayn balse fatahaadaasi ay tahay mid soo noqnoqotay tii horena dhibaatadii ayaga ay gaarsiisay deegaanka maaragtay ama degmada iyo tuulooyinkeeda oo haddii saracii beeraha ay ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd hantidoodii iyo wax allaale wixii noloshoodii ayaga la xidhiidhay ayaa misena tani ay mar labaad ayagoon tii aan ka soo kabsanin ay ku timid balse labadaba marka la ysku geeyo waxqabadka ee dadkaasi ama gacanta laga geystay gargaar ha noqoto taakulayn ha noqoto mid aad iyo aad runtii u yar ama haddii aan idhaahda xataa la sheegi kara ma aha oo mudan in la sheego taasaa ugu daran dhibaatada haysata oo had iyo jeer ay noqotay afgooye oo degmooyinka dalka ugu waxtarka badan dhinaca wax soo saarka dakhliga canshuuraha laga soo ururiyo oo aanan loo dhigi karin meelaha qaarkood ee aad moodid baabulmandab magartay ama suweys kanaal ayadoo isku xirta gobollo fara badan oo sii baxaya kuwa maaragtay aadaya gobolada iyo kuwa soo gelaya caasimadaba marka iyada iyo balcad loo eego ayaa misana waxay noqotay degmo aanan loo nixin waxna loo qabanin dadkeeda balse laga soo urursado xoolo keliya waa tahay brofesor aan u nimaadno dhinaca khasaaraha maxaa dhimashaa maxaase dhibaato kala oo aad maqashay dhimasho dad baa dhintay caruur ku jirto haween ku jiraan dad iyaga awalba ilaahay maaragtay xaggiisa ee iyaga iskaga taag darnaa tirada guud ee runtii wax hadda sii kordhayo oo tirada inta hadda la sheegayna ay tahay ilaa iyo maaragtay afar iyo shan iyo way kusii socotaa adiga daqiiqado biyaha meesha ayay xoog ay u saameeyaanbo waxunbaa dhibaato ka yimaada beeruhu haba sheeginbo iyaga tuulooyinka ee bari markaad aadid ee adiga aad arkaysid ee alifow iyo baqhdaad iyo jambaluul iyo meelaha ee maanta qudaarta iyo muuska iyo adduunyada ee ay ka yimaadaan ee dhinaca jambaluul la yidhaahdo ee xagga iyo maaragtay beerihii ku yiila iyo ras iyo iyo beerihii kale dhinaca sagaalaad iyo gurgaati iyo maartay marka laga yimaado iyagana maartay ilaahay kuma samadiiday gaalawar iyo mareerey iyo zabiid iyo caanol iyo marka koonfur galbeed xaggeeda aad aadid iyo maartay moordiinla iyo rakhayle iyo sabiid dhulkaasoo dhan ilaa idimow waxay noqdeen ayagana biyaha ilaa iyo beledil aamiin kuwa is haysto oo aaw dheegla hadda gooray ayadana ay ku darsoomi doonto saacado yar ayaa ka xiga daadkaasi haddii ayaga ay sida ay ku socdaan ee xawligaasi ay usii gudbaan marka daadadkan cusub ee iminka fatahaadan webiga uu sameeyey ma roobabkii habeenadan da'ayaa mase webihiiga karkaarka soo jabiyo biyihiiga ka batay wallaahi aanan ku dambaabin xasan kaafiyow xiliyada lagu soo aadiyo ama ay webigan ee soo buux dhaafiyo waxaad moodaa marka inay ay helayaan akhbaar beerihii way u aarmeenoo maanta ee aarankaasi inay usoo go'aan dalag ee ayaga aad iyo aad ay ugu baahi beelaan ayaad moodaa in taar maartay marka la qabadsiiyo la yidhaahdo ha lagu sii fasaxo biyaha sida ay ayaga ay u soo qulqulayaan ama webiga wakhtiga ayaga ay u baahan yihiin ay u weynayaan waa wax aanan ku dhisnayn period ama wakhtiyadii dadku ayaga ay qiyaasta ka qaadan jireen xilliga webiga uu imaanaya ay garan jireen xilliga uu guraya ama hoos u dhacaya ay garan jireen hadda waa uncontrolled webiga waxa waaye waad aragtay beledweynuhu ka yimaadaa feerfeeruu soo maraa buuraha etoobiyau ka soo baxaa intaba waa la eegayaa ilaa ayaga ay jowhar ay soo halakeeyaan ay soo burburiyaan ee dhulkaasi iyo tuulooyinka dadka la midka oo sidaas oo kale shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo aan waxba isbadhaamin labadaba ma artay marka ay buux dhaafiyaan ayaa gargaarka wuxuu ka bilaabanaya wixii jowhar ka kor haddii yaareyd haddii dhinacaas loo jeexi lahaa webi wakhtigan oo kale wallahi waa ficnaan lahayd galmudug iyo dhulkaas iyo ayagan ay ka dhirgaan oo ayagana biyahan ee meel cidla ah ee dadkan ay halakaynayaan xataa mashruuc bay u noqon lahayd aan qaba maamulka degmada afgooye ma la xiriirtay ma kaaga warameen dhibaatada jirta dad go'doon ku jirana ma jira tuulooyin ama dad go'doon ku jira oo u baahan maanta in la samato bixiyo ilaa deegaankeed xildhibaan u hortood kasoo jeedaay xasan kaafi aad iyo aad weli waxaa kala go'i doono haddaanan loo gurmanin xamar iyo afgooye ayaa kala go'i doono afgooyena waxay isku xirtaa saan kuu sheegay gobollada soomaaliyeed oo maanta marka loo baxayo dhinaca kisimaayo iyo dhinaca baydhabo iyo dhinaca maartay hiiraan ee ilaa iyo soomaaliya waqooyi adiga aad sii aadid oo ah wadada istiraatiijiga ee xamar ka baxdo ee meelaha ayada iyo balcad labadaasi ee ay yihiin kuwa haddii aanan dhinac weliba aanan laga ilaalinin oo ayaga aanan nolosha ee xamar kaga imaanaysa oo aanan laga sii fakerin dad baa xamar waxay ku qiimeeyaan dekada iyo airbortka xamar haddaanan khudaar ka soo gelin cunto badar iyo masago iyo wax la cuno aanan ka soo gelin gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo inta kasii koraysa ee labada albaab laga soo gala ay tahay xamar saaki waa laga dareemaya haddaanan xoolo ka soo gelin inaanan hilib lagu cunaynin in aanan canjeero lagu dubanaynin waxay noqonaysaa xamar meel go'doon ah ayada laftirkeeda laga dareemo dhibaatada ay ku timaado labadaasi gobol iyo wadooyinkaasi muhiimka ee halbowlaha ah ee u dhigma baabulmandab iyo suweys kanaal haddaanan wax laga qaban kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar daraxa oo u waramayey xasan kaafi qoyste